laba asal oo kale ayaa jira oo ay iyagana culimmadu sheegeen maxnaa halkaa waxaad ka fahmaysaa toddobadaa mooyaane haddaad meel kale wax ka unugto dhaxalkaagaasi waxba kama jiraan waa xukmu qarqoosh intaa meel aan haddaad wax ka unugto haddaad tidhaahdo anigu waxaan ka bilaabayaa soddon baan ka bilaabayaaba ama labaatan baan anigu ka bilaabaya labaatan baan ugu qaybinaya haddaad tidhaahdo waa xukmu qarqoosh haddaba waxaa jira laba asal oo kale waa siddeed iyo toban iyo lix iyo soddon oo culimada qaar ay usuusha ku dareen oo iyaguna waxa li waa laba asal oo sagaal bay markaa noqonayaan waxayse yidhaahdeen culimmada badidoodu hortu labadaa asal waa masaa'il aljad waalikhwa waxaa laga helaa jadka iyo ikhwada markaa iyagu halkaas ayuunbay ku gaar yihiin waxba yacni markaa usuushii ayaa intii cawlku gelayey ayuu halkan sheekhu inooga tilmaamaya masaa-ishuna markaa xagga cawlka laga eego waxay u qaybsamaan saddex caa'ila iyo caadila iyo naaqisa saddexdaasay noqdaan marka caa'ila haddii lagu yidhao waa mas'alo caa'ila haddii lagu idhaahdo macnaheedu waxa weeye waxa kala batay faradiyaalkii dadku ay doonayeen iyo masaladii ayaa kala batay haddii ay faradiyaalku bataan oo masaladii ay yaraato caa'ila ayaa la yidhaahdaa oo cawl baa la geliyaayo waa tuu inoo sheegayo mithaal haddaynu ka soo qaadano zawj iyo laba ukhto oo shaqiiqo ah labada ukhto ee shaqiiqaankii waxay doonayaan huluhaan zawjkuna wuxuu doonayaa nis ayuu isna doonayaa makhraju nis iyo makhraju huluhaan saddex iyo la markaad soo egto tabaayin baa ka dhexeeya isku dhufo lix bay noqonayaan lixdii zawjku markuu qaato saddexdiisa habliina huluhaan oo afara bay doonayaan mid baa markaa ka dhiman masaladu markay caynkaa tahay ee ay faradyaalka la doonayo iyo masaladu ay sidaa faradyaalku u bataan caa'ilaa la yidhaahdaa haddii ay isleekaadaan hadday isleekaadaan ay isgoostaan masaladaa intaad ku binaysay iyo dadka faradyaalkooda hadday isgoosteenna caadilaa la yidhaahdaa mihaal ahaan zawj iyo hooyo iyo akhli uma zawjku wuxuu doonayaa nis hooyaduna waxay doonaysaa hulud akhuna wuxuu doonayaa sudus markaa lixun baad ugu dhisaysaa zawjkii saddex oo nis ah buu qaadanayaa hooyaduna hulud oo laba ah bay qaadanaysaa akhii liumka ama ukhto lima midkaa doonto dhahoo hal buu qaadanayaa masaladii saasay ku dhan tahay way isleegyihiin markaa faradyaalkii iyo iyo masaladii taa waxaa la yidhaha caadila haddii ay faradyaalku ka yaraadaan masalada hadday faradyaalku yaraadaan oo ay masaladu ka badatana naaqisaa la yidhaahdaa mithaal ahaan zawj iyo binto iyo cam zawjku waxa uu leeyahay maanta welad baa jooga rubuc bintaduna nis bay leedahay labadaa makhraj way istadaakulayaan ka weynunbaad ku dhisi oo afar ah afartii zawjku markuu mid ruuca ka qaato inantina ay qaadato nis oo laba ah midh baa soo horeyo camkaa qaadanaya idan masaladii faradiyaalkii iyo masaladii masaladii baa badan oo faradiyaalkii dee waxay noqdeen mid iyo laba saddex bay noqdeen masaladiina afar ayay ahayd marka haddaba wuxuu halkan sheekhu inooga gelayaa bal cawlka inta masale ee cawlantaa iyo bal mid waliba inta jeer ay cawlmayso ayuu inooga gelayaa waladii ka yacuulu cawlmaya ee minhaa masaa-isha usuushaa ka midii asittatu sitadii weeye walitna cashar walarbacatu walcishruun saddexdaas ayaa cawlma waxaa weeye lix iyo labiyo toban iyo afar iyo labaatan isagii sidaa marka hore masalooyinkii inoogumu tirinine lix buu inoo sheego inta jeer ay cawlanto labiyo toban buu inoogu xusina intay cawlanto afar iyo labaatan buu inoogu xusina intay cawlanto ayuu mid walba inoo sheegaya markaa saddexdaas ayaa cawlmo lix iyo labiyo toban iyo afar iyo labaatan mid walibana intay cawlanto ayuu inoo sheegayaa haddii sidii yaraydaynu u gaabin jirnay aynu u gaabinnana waxay noqonaysaa asitatu dicfuhaa wa dicfu dicfihaa asita lixdii dicfuhaa haddaad laban laabto waa labiyo toban dicfu dicfihaa haddaad sii laban laabtana afar iyo labaatan weeye xagga kale kaga kaale dariiqa tadil iyo taraqi haddaad doonto xagga kale kaale waxaa tidha alarbacatu walcishruun nisfuhaa dheh waa labiyo toban nisfu nisfihaa haddana sii dheh waa lix labada geesood kolba kaad kaga timaadaaba waa isku mid marka waxau yihi sheekhu waladii yacuulu minhaa ka cawlmaya ee masalooyinkaa ka mid ee asitatu lixda weeye ilaa sabcatin bay cawlantaa wadaalika mihaalka zawjin iyo wa ukhtayniba weeye cawlka waxaa la yidhaahdaa horta waxa weeye ziyaada ayaa la yidhaha luqada carbeed xaggan marka dhaxal ahaan laga hadlayana waa ziyaado iyo nuqsaan isku jirtaa mid weeyaane ziyaadaa ku jirta oo masaladii halkaad lix kaga dhisaysay toddobaad kaga dhisaysaa oo dhinacaa ziyaadaa kaga jirtaa dhinac kalena nuqsaan baa kaga jirta oo dee dadkii dhaxalka lahaa ee fardiyaalkan qaadanayay nuqsaan baa ka gelaysaa leannahu haddaad toddoba u qaybiso waxaad haysiya haddaad lix u qaybiso dee way kala yariina waad ogtay oo markaad toddoba u qaybisaa bay yar tahay haddaad lix u qaybisana way ka badanaysaa markaa waxa weeye waa ziyaado iyo nuqsaan tahay ziyaado masaladii la ziyaadinayo iyo nuqsaan gelaya fardiyaalkii iyo nasiibyaalkii waxaanay timaadaa ilan waatana waxaynu soo ogaanay masalooyinka halka laga unka ama laga aslaa inay wax go-an yihiin intaad doonta inaanad ka dhiganaynin markaad aslu masalihii samaysee dadkii u dhistay ayaa qof farad wax ku qaadanayey ayaan intiisii haynin cid xijaabtaana ma jirto faradna wuu doonayaa masaladii kuma haysid intiisii ama waxbaad ka haysaayee dhammaanteed baanad wada haynin markaas ayaa cawlku imanayaaoo meel kale waxba uga dooni mayside masalada halkaad lix kaga dhisaysay ayuunbaad toddoba kaga dhisaysaa waxaa laga yaabaa inuu qofku is yidhaahdaan dhaxal gowru fahmin markee laga kordhinayaa dee kaba soo qaadba wuxuu ka tegeyba hadday lix lix dirhanba hadday yihiin ama lix shilinba hadday yihiin dadkan doonayaana toddoba qori ay doonayaan dee lidii lixdii dirham ama lixdii shilin baad toddobada u qaybinaysaa macnaheedu maaha mid kalaa meel laga soo qaadaya markaa addaba wuxuu hi sheekhu ka cawlma ee masalooyinkaa ka midi waa saddexoo waxa ugu horraysa lixda lixdu afar jeer ayay cawlantaa tiro is-dhiman iyo tiro is-buuxdaba way way cawlantaa ilaa sabcatin toddoba ayay u cawlantaa wadaalika mihaalka zawjin iyo wa ukhtayni waa zawj iyo laba ukhto oo ah ligayri lum aan ikhwa liuma ahayn lulu bay lahaan lahayn kuwaasi zawjku muxuu maanta doonayaa nis buu doonayaa labada ukhto ee ama shaqe ama leabkiina maxay doonayaan huluhaan bay doonayaan masaladii markaad lix ku dhisto lixda dee sida loogu dhisayaana waxaad isu eegaysaa makhraju nis oo laba ah iyo makhraju huluhaan oo saddexaad isu eegaysaa tabaayun baa ka dhaxeeya tabaayun maruu ka dhaxeeyana maxaynu mid baa la qaday ka kalaa lagu dhufanaya labaad qadaysaa waxaad ku dhufanaysa saddex lix bay ku noqonaysaa lixdaa markaad ku dhisto zawjkii saddex buu yeelanayaa waxaa soo hadhaya saddex keliya hablihiina huluhaan oo afara ayay doonayaan maxaad markaa samaynaysaa masaladii intaad lixdii ka dayso ayaa toddoba ugu dhasaysa hablihiina afar bay qaadanayaan zawjkiina saddex buu saddex buu qaadanaya markaa suduskeeda ayay cawlantay waxaana la yidhaha waa fariidadii ugu horraysay islaamka ee la cawlo oo zamankii cumar bin khadaab bay dhacday markaa saxaabadii buu kulmiyo wuxuu ihi waar ilaahay zawjka nis ayuu u qadaray labada ukhtana huluhaan huluhaan ayuu u qadaray haddii aan haddaba zawjka ku bilaabo buu idhi dee labadii hablood xaqoodii u hadhi maayo haddaan labada hablood ku bilaabana zawjka xaqiisii u hadhi maaye bal ka teliya buu ihi waxaasayna haysteen dabeedna way u ishaareenoo cawlkaa ayay u ishaareen cabaas baa weliba u ishaaray baa waxaa la yidhi wuxuu yidhi ka warran hadduu nin dhinto ou ka tego lix dirham ninna uu ku leeyahay saddex mid kalena ku leeyahay afar isagiina wuxuu ka tegey uu yahay uun lix qudha uu ka tegey miyaana toddoba u qaybiseenun buu yidhi lixdaa uu ka tegey oo aan adkaa ku galas meeshaasumaan samayn lahaa dee masaladu waa caynkanun buu yidhi ee sidaasun ka dhig waayahay haddaba labadan waxa awl badan lixda iyo labiyo tobanka wuu isugu kaa sii dardarayaa ee ha ka dhicina masalaba masaladay ka horraysa waa inaad haysataa wuu ku sii darayaa uun marka halkaa waxaynu ku haysanaa iminka zawj iyo laba ukhto oo masaladoodii cawl ay ku gaadhay toddoba wa ilaa amaaniyatin sideed ayay u cawlantaa ka hum kuwan iyo kuwa aan soo marnay iyo wa ummin hooyo weeye markaa waxay cawlantay sudus haddana waxay cawlantay thuluth oo waxay tegtay siddeed waa maxay kuwaasina halkii hore toddobadii adiga oo jooga ayuunbaa waxaad ku soo daraysaa hooyo oo iyana maxay doonaysaa maxay doonaysaa sudus bay doonaysaa thuluth ma doonayso waayo laba ukhtaa meesha jooga walaalo tacaduday baa jooga hadday walaalo tacaduday joogaan qaacidadii soomaaliga ahayd un haysta habar welad weyde weladki weladkii weyde walaalo tacaduday weyde ulus la weecataydii un haysta markaa iyadiina waxay doonaysaa sudus masaladuna imisay ku ahayd markii hore qoladii horeba imisay u ahayd toddoba dee keeda un kusoo daro sideed bay ku noqonaysaa xaggii dhismahana waxba dee ka doorin mayso waxba ka doorin mayso way isa suduskaas ayuunbay tadaakulayaan saddexna isagumay tadaakula labaduna isagunbay tadaakulayaan oo xagga dhismahana waxba iska bedeli mayso waayo wa ilaa amaaniyatin sideed bay u cawlantaa ka hum kuwan iyo kuwa aynu soo marnay iyo wa ummin hooyaba weeye sideed bay markaa gaadhay markaa hore waxay cawlantay sudus iminkana waxay cawlantay thuluth wa ilaa tiscatin sagaal ayay ayay cawl ku gaadhaan waa maxay ka hum kuwii iyo oo ah zawjkii iyo labadii ukhtiya shaqeynka ama leebkaha iyo hooyadii oo ay maxay u taagnayd sideed wa akhin lium walaal xagga hooye un ku soo dar isna muxuu doonayaa sudus buu doonayaa masalada dhismaheedina isma bedelayo dee waa laba suduso waa tama waa mutamaaileyn niska iyo ulukuna waa hoosgelayaanuun lixdii un bay ku dhisan tahay awlun baanay sagaal ku gaadhaysaa kahum wa akhin lium iminkana maxay cawlantay markay sagaal tagtay nis ayay cawlantay ila masaladu lix bay hayde saddex baa ku darsamayo nis bay cawlantay wa ilaa casharatin toban ayay cawl cawlantaa kahum kuwii la soo sheekahum ayaga iyo kuwa macnaan soo sheegnayo waa aakhare mid kaloo liummin xagga hooye u sugnaaday bal waxaad adigu joojisaa waakhin liumtaa ka daayo markana sideedda ay joogtay ee ay masalan inoogu dhisantay ay zawj iyo laba ukhto ahayd sow toddoba may ahayn markaynu hooye ku darnayna sow sideed may ahayn sideeddin waxaad u geysaa labada akhee liumkii maxay doonayaan ulu bay doonayaan uluna waa imisa waa laba labadaas baad ku daraysaa markaa markaa halkanu leeya waa akhre liummin mid kaloo xagga hooye ah dee ulu bay isku noqonayan markay isu tagaan ayay ulu isla noqonayaan idan masaladii waxay isla gaadhaysaa toban bay markaa isla gaadhaysaa halkana maxay cawlantay markaa ulusaan bay cawlantay lixda ulaankooda way misa lixda ulukooda soo laba maaha ulaankoodana soo afar maaha iminka masaladii maxaa ku darsamay afar baa ku darsamay markaa ulaan bay markaana cawlantay intaas ayay haddaba cawlantaa sitadu masalada masalan sideedda ay u cawlmayso suurooyinkeeda waxaa kaloo ka mida zawj iyo hooyo iyo ukhto liabaweyne ama liaba waayo zawjkuna nis buu doonayaa hooyaduna thuluth bay doonaysaa ukhtadan shaqiiqadiina nis bay doonaysaa sideed bay markaa masaladii tegaysaa sideed ayay tegaysaa waayo markaad isu geyso lix markaad laba u geyso dee sideed bay noqonaysaa ilaa ukhtada shaqada nis bay qaadanaysaa zawjkuna nis buu qaadanaya hooyaduna waxay doonaysaa thuluth oo laba ah sideed bay markaa noqonaysaa mubaahalaana masaladaa la yidhaahdaayo waxaa la yidhaahdaa masaladii hore may haynta ugu horraysay ayaday ahayd tii ugu horraysay ee la cawlay zamankii cumar bin khadaab ibnu cabbaas markaa wuu yaraa markii uu weynaaday ayaa waxaa la yidhi sidaa uu khilaafay markuu cumar dhintay markaasaa wuxuu yidhi zawjku wuxuu leeyahay nis hooyaduna waxay leedahay thuluth wixii soo hadhana walaashaale buud xabad baa soo hadhaysa xabaddaana walaashu ha qaadato oo masalada cawlkan iyo waxaan ha laga daayo markaasaa loo yidhi maxaad waktigii cumar bin khadaab joogay aada masaladaasi u odhan weyde cumar nin laga haybadaysto hayo waan ka yar haybadaystay buu yidhi markaasuu weliba intuu dhaartay buu yidhi war alla ma yeelin maal nis iyo nis iyo thuluth labada nis baa maalkiiba kaxaystae xaggee baa thuluthku ka imanayaa buuhi dabeetana cali ayaa ku yidhi wax allo waxay arrintaa iyo qiyaaskaasi kaa tarayaa ma jire haddaan dhinta ama aada dhimato masaladeenna saasunbaa dhaxalkeenna lagu qaybinayaa buuhi sidaa ay dadku ku sugan yihiin ee min khilaafi ra'yika ra'yigaaga khilaafsan ayuunbaa lagu qaybinayaa buuhi ibnu cabbaas baa dabeedna wuxuu ihi haddii aada doonto fanadcu abnaa'ana wa abnaa'ahum wa nisaana wa nisaahum ayadee uma nabtahil fanajcal lacnata allahi cala alkaadibiin mubahala markaa sidaas ayay masaladu loogu magacaabay oo masalooyinka markaynu ka hadlaynay alqaabta leh ayay ka mid tahay masaladan markay tobanka u cawlantay tobanka markay u cawlantay ee ay noqotay zawj iyo laba ukhto oo shaqiina ma liaba iyo hooye iyo laba akhoo liumana waxaa la yidhaha umulfuruuq baa la yidhaahdaa dee masalooyinkeedaa cawlmay ayaa fara badan shurayxiyana waa la yidhaahdaa waxaa la yidhahaa shurayxoo qadihaa ayaa sidaa ku xukumay waxaa kaloo ayana qaacidaa hadday u cawlanto toddoba wax ka badan maydku ma noqdo haweeney mooye wax kale zawj ayuunbay ku cawlmi kartaa ee halkaa ka raaci kartaa laakiin hadday gabadhi halkaa soo gasho masaladu cawl halkaa kuma tegeyso haddaba intaasi waxay ahayd waa lixdu intay cawlmaysay labiyo tobankii ba ayana intay cawlmaysay inoo gelayaan walithnaa cashara labiyo tobankuna ilaa alaaata cashara bay u cawlantaa ka zawjatin iyo wa ummin iyo wa ukhtayniba weeye wa ilaa khamsata cashara shan iyo tobanna way u cawlantaa ka hum ayagoo kuwan aynu soo marniyo wa akhin lium weeye wa sabcata casharana waa u cawlantaa ka hum iyo wa aakhara mid kaloo liummina weeye wuu kugu daba darayaa un tusbaxa xabadba xabad muu kusii darayaa la soco labiyo tobanku saddex jeer ayay cawlantaa mar waxay cawlantaa nisfu sudusiha suduskeeda niskii ayay cawlantaa oo maxay gaadhaa halkay labiyo toban ka ahayd saddex iyo toban ayay gaadhaa waayahay zawjaa meesha joogta zawjadu maxay leedahay maanta maxay leedahay waxay leedahay rubuc xaragaa musiiye waayo laba un bay wax ku lahayd waan korka laga qabtaa laba jeer un bay wax zawja wax ku qaadan jirto haddii faraco haddaanu farac jooginna waa rubuc haddii uu farac joogina waa umun saas un xifdiya rubuc bay wax ku qaadanaysaa makhraj rubuc oo halkaasaynu hayno ummati ummaddu maxay doonaysaa maanta sudus waayo dee waxa jooga laba ukto labada uktana maxay doonayaan uluaan bay doonayaan waayo ulaankii waa mraj waa makrajkiisi waa saddex sitada ayaad hoosgelin waxaa isu soo hadhaya makraj rubuc oo afarah iyo makraju sudus oo lixa waafoq binis mid niskii qaadoo ka kale ku dhufo laba qaadoo lix ku dhufo laba iyo toban bay masaladu ku noqonaysa laba iyo tobankii maxaa u uluaana baldhe kala qaadba oo way mise lixaad sow laba lixaad maaha lixdiiba maxaa u ulu ahaa maxaa u uluaan afar soo maahayn afar iyo afar sideed bay noqonaysa sideeddaa bal hadda sii maxaa u sudus ah laba ayaa u sudusa labadaana hooyadii sii sanad maxay maraysaa toban zawjadu maxay doonaysaa maanta rubuc oo imisaa ah saddex meeshiina maxaa kugu soo hadhay laba keliyaa kuu yaallaa markaa saddex iyo toban baad masaladii ka dhigaysaa taasi halkaasay kuu fadhidaan markaa maxay cawlantay nisfu sudus nisfu sudusihaa waayo suduskeedi waa imisa dee waa laba niskeed oo hal ah ayay cawlantay wailaa khamsata cashara shan iyo tobanna waa u cawlantaa ka hum kuwan aan soo sheegnay ay saddex iyo tobanka u taagnayd wa akhin lium akh liumahum ku daro maxay doonayaa sudus buu doonayaa suduskina waa imisa laba halkii horena maxaa kuu yaallay shan iyo toban ha ku noqonin halkii hore ka timi waxaad ka soo bilowa saddex iyo toban bay inoo taagnayd saddex iyo tobankan waxaad ku dartaa labadanuu ninkani doonayo waana sudus oo waxba masalada dhismaheedii ka bedeli maayo suduskii kalunbuu la tamaaulaya shan iyo toban bay markaa ku gaadhay mar saddexaad waxay cawlantaa rubuceeda iyo suduskeeda rubuceeda oo saddexa iyo suduskeeda oo hala afar ayay cawlmaysaa oo halkay labiyo toban ka ahayd maxay tegeysaa rubuc iyo sudus bay cawlmaysaa saddex iyo laba shantaasay cawlmaysaa markaa toddobiyo toban bay ku noqonaysaa rubuceeduna waxa weeye saddex suduskeeduna waa laba shantaasa ku darsamaya wailaa sabcata cashara kahum kuwan aan soo marnay oo maxaya shan iyo tobanka kuwan inoo yaalay waa akhara liummin iyo mid kale oo xagga hooye ah oo isna keli ahaantii doonaya sudus oo laba ah markay isu tagaanna ulu bay isla noqonaysaa waa fahamteen baan filaya haddaynu doonno bal kaba soo reebo markay saddex iyo tobanka inoo taagnayd ayuunbaa waxaad u geynaysaan laba akhoo liuma oo maxay doonaya ulu doonaya ulukooduna waa imisa waa afar afar iyo saddex iyo toban baad isu geynaysaa toddoba-iyo toban bay ku noqonaysaa labiyo tobankiina waa kuwa suuro kalaa jirta oo umul araamil la yidhaahdo oo ayaduna ay ku gaadho toddoba-iyo tobankaa m nin baa dhintaa wuxuu ka tegay saddexaasuu qabay laba ayeeyo afar walaalo xagga hooye ay ka walaal yihiin sideed hablooday xagga aabba ka walaal yihiin waa toddoba iyo toban ruuxoo dumaroo mid waliba hal leedahay toddoba-iyo tobankaas bay masaladu noqonaysaa toddoba-iyo tobankaa inbay masaladu noqonaysaa oo dee haddaad xagga kale ka eegto zawjooyinku maxay leeyihiin dee rubuc bay leeyihiin jadooyinkuna maxay leeyihiin sudus bay iyana leeyihiin afarta ikhwaanla umkiina maxay leeyihin ulus bay iyana leeyihiin sideedda waktee laabkiina maxay leeyihin uluaan haddaba bal laba-iyo tobankii intaad intaad masaladii ku dhisto haddana bal mid waliba intay doonaysay si sideedda waktee laabkaahi uluaan bay doonayaan soo maaha bal sideed u dhib midba mid bay qaadatay afarta waktee liumkaahina ulus bay doonayeen laba-iyo toban uluskooduna waa misa waa afar sosaa maaha afartaasi ayana midba mid qaadatay laba-iyo toban bay masaladii ku maraysaa laba jadaa ayana meesha ku taaganoo sudus bay doonayaanoo ayana laba ah imisay ku maraysa labiyo afar iyo toban soo maha ayana midba mid bay sii qaadatay maxaa meesha kuu jooga saddex zawjo iyaguna maxay doonayaan rubuc oo imise ah saddex isna ah ayana saddexdooda sii waa toddoba iyo toban ay midiiba mid qaadanayso umul araamil baa la yidhahdaa masaladaana walarbacatu kaana iskaga soo dhaaf haddaba walarbacatu walcishruun afar iyo labaatankuna ilaa sabcatin wacishriina toddoba iyo labaatan ayay iyadu cawl ku gaadhaa hal mar ayay cawlantaa iyadu markana umunkeeday cawlantaa umunkeeda oo ah saddex ayay cawlantaa walarbacatu walcishruun afar iyo labaatankuna ilaa sabcatin wacishriina toddoba iyo labaatan ayay u cawlantaa waayahay ka bintayni iyo wa abaweyni iyo wa zawjatinba weeye odaybaa dhintay oo wuxuu ka tegey laba hablood u dhalay aabbihii iyo hooyadii waa baabutaqliib oo waa aabbihi hooye laba aaba ma jiraane zawja iyo xaaskiisii bal hadda sidaa u eego maxaa la kala doonayaa maxay zawjadu doonaysaa rubuc bay doonaysaa thumun bay doonaysaa waayo farc baa jooga dee laba bintaa jooga labada aabana maxay aabihi hooyadana maxay doonayaan sudus bay doonayaan waayo farc baa jooga labada bintana maxay doonayaan huluthaan bay iyana doonayaan marka waxaad sheegaysaa makhraju huluthaan oo saddexa iyo hortuu labada sudus waa mutamaailaan midkood soo qaado hulukana isaga kusii dir waa tadaahule maxaa kuu soo hadhay thumun iyo sudus makhraju thumun iyo makhraju sudus tawaafuq binis baa ka dhexeeya mid niskii qadalka kale ku dhufo afar iyo labaatan ayay masaladii kuu noqonaysaa afar iyo labaatan markay kuu noqoto maxaa u huluthaan ah afar iyo labaatan so maaha saddex sideedaad markaa ulukii so sideed maaha ulukii kalena so lix iyo toban ba uluthaana waan xisaabada weyneynaa lix iyo toban waayahay maxaa u sudus ah de waa afar meelood oo min lixa afar baa u sudusa laba afraad sideed waxa qaatay odaygiiyo islaantii intaana ku quustay bal sideed iyo lix iyo toban isuge afar iyo labaatan islaantii laga dhintay ee asagida sidey baa halkan taagan ayana waxay doonaysaa saddex meeshiina ma yaallaan saddexdii maxay markaa noqonaysaa in loo soo cawlo oo saddexdeedaa lagu dara masaladii afar iyo labaatan gahay toddobiyo labaatan bay dibadna noqonaysaa markaasun bay cawlantaa mar kale ma cawlantaa iyadu iskaga soo gudub haddaba wa idaa tamaasala alcadadaani haddaba wuxuu qaacidadiibu dib inoogu yar celinaya wuxu uhi waidaa tamaasala alcadadaani labada cadad hadday isku mid yihiin oo isu dhigmaan fadaalika daahirunkaasi waa daahir wain ikhtalafaa hadday iskhilaafaan wa faniya alaktaru ka badani uu ku dhammaado bilaqali ka yar maratayni laba jeer iyo faakisano wax ka sii badan fa mutadaakhilaani laba isgudagelaya weeye ka alaaatin maca sittatin aw tiscatin wuxuuhi sheekhu labada cadad hadday istamaaulaan isku mid yihiin waa maxay saddex iyo saddex saddex iyo saddex weeye fadaaka daahirun kaasi waa mid daahiro mutamaailaan baa la odhanayaa midkood baana lagu kaafdoomayaayo asal masalada looga dhigayaa had iyo gooraale faradyaalka tamaaulana waxaa ka mid ah suduska iyo uluska iyo niska iyo ayaa tamaaula midkoodun baa lagu kaaftoomayaa wain ikhtalafaa hadday iskhilaafaan buu yidhi wa faniya alaktaru halkaa fahma faniya alaktaru ka badani uu ku dhammaado bilaqali ka yar maratayni laba jeer ayaa marka laga gooyo ka yar marka laba jeer laga gooyo iyo faagsaro wax ka sii badan buu dhammaanayaa fa mutadaakhilaani mutadaakhilaan baa la yidhaahdaa ka alaaatin maca sittatin aw tiscatin waa saddex iyo lix dee laba jeer bay saddexdu ku dhammaynaysaa markaa mutadaakhilaan weeye haddii tisca la yidhaahdana saddex jeer bay ku dhammaynaysaa marka laga gooyo ama shan iyo toban laba jeer ayay ku dhammaanaysaa markay lix tahay markay sagaal tahayna saddex bay kudha markay shan iyo toban tahayna shan jeer bay ku dhammaanaysa markaa mutadaakhilaan ayaa la odhanayaa markay istadaakulaanna maxaynu idhi see la yeelayaa ka badan ayaa lagu kaaftoomayaa oo asalka masalada laga dhigayaa wain lam yufnihimaa haddii aanu dhammaynaynin ilaa cadadun haalisun cadad saddexaad mooyaane fa mutawaafiqaani bijuzihi jusgiisa kuwa isku waafaqsan bay noqonayaan ka arbacatin iyo wa sittatin bay wa binisfi ayay iska waafaqeen waxau sheekhu yidhi hadday labadii cadad labada tire iskhilaafaan aanu dhammaynayna walam yufnihimaa labadoodabana ma dhammaynayo ilaa cadadu haalis cadad saddexaad tiro saddexaad unbaa dhammaynaysaa fa mutawaafiqaani bijuzihi kaa saddexaadee labadoodaba dhammaynaya jusgiisa isku waafaqeen arbacatin wa sitta waxaa la odhanayaa baynamaa muwaafaqa binisf nis ayay iska waafaqeen maxaa yeelay haddii aada arbacaad lix ka jarto dee labaa kuu soo hadhaya bal haddaba labada dee afarta ku salid waxay dhammaynaysaa laba jeer baa haddaad ka jarta ay ku dhammaynaysaa lix haddii aad ka jartana saddex jeer bay dhammaynaysaa markaa inayn ayaa dhammaynaya labadoodiiba waana cadad aan afarta iyo lixda midnaba ahayn jusgiisa jusga labada oo nisa ayay iska waafaqayaan markaa waxaa la odhanayaa markaa mutawaafiqaani binisf haddii masalan uu saddex oo kale masalan dhammaanayo hadduu saddex jeer masalan hadday saddex dhammaynayso waxaa la odhanaya mutawaafiqaani bihuluth saddex iyo sagaal oo kale weeye huluna way iska waafaqeen baa la odhan karaa markaa wuxuu ihi haddii aan weyn lam yufnima haddaanu dhammayn ilaa cadadun haaliun fa mutawaafiqaani bijuzihi juzgiisa ayay kaa saddexaadee labadoodaba dhammaynaya ayay juzgiisa iska waafaqeen ka arbacatin iyo sittatin wey wayn lam yufnihima haddaanu dhammaynaynin labadoodaba ilaa waaxidun waaxid ayuunbaa dhammaynaya tabaayanaa waxaa la odhanayaa labadaasi waa mutabaayinaan ka alaaثatin iyo arbacatin bu wey waxau sheeku leeyahy haddii ay iskhilaaftaan labadii cadad way iskhilaafeen kooda badani kooda yar ku dhammaan maayo cadad saddexaadna ku dhammaan maayo waxa keliya dhammaynaya waa waaxid mid uunbaa labadoodaba dhammayn karaa isaga cadad laguma magacaabee wain lam yufnima ilaa waaxidun mid unbaa dhammayn waaxid yacani tirada waaxid unbaa dhammaynaysaa tabaayana waxaa la odhanaya waa mutabaayinaan ka alaaثatin iyo arbacatin had saddex haddaad afar ka goyso dee mid baa soo hadhaya midkaa markaad saddexdii ku dirto eed ka jarto wuu dhammaynaya afartana wuu dhammaynaya marka mutabaayinaan baa labadaana la odhanaya maxaana la samaynayaa mid baa la qaadiya ka kalaa lagu dhufanaya markaa wixii kusoo xasilgaroobaa aslmasalo ku noqonaya haddaba qaacida yaroo kale inoo sheegay wuxu uhi walmutadaakhilaani mutawaafiqaani labada cadad ee mutadaakhilaanka ahi waa mutawaafiqaan oo mutawaafiqaanna waa la odhan karaa saddex iyo lix ama saddex iyo sagaal saddexdu waxay guoda gelayaan lixda iyo sagaalkaba huluna way iska waafaqsan yihiin oo mutawaafiqaani bihuluna waa la odhan karaa mutawaafiqaani binisna waa la odhan karaa xagga niskana waana mutadaakilaan waana mutawaafiqaan walaa cagsa sidaa cagsigeed laakiin ma jiro macnaha laba kastoo mutawaafiqayn mutadaakhilayn maaha oo waxaa la arkay inay mutawaafiqayn noqdaan midkoodna midka kale aanu gelin waa maxay lix iyo sideed oo kale lix iyo sideed oo kale dee waa mutawaafiqayn oo nisbay isku waafaqeen laakiin mutadaakhilayn ma aha oo sitada amaaniyaha ma tadaakulayso waayo laba iyo saddex jeer midnaba ku dhammayn mayso markaa taasina waa masalada iyana qaacidee mutadaakilaanku inay mutawaafiqaan yihiin lakiin mutawaafiqaankiisa mutadaakilaan inaanay ahayn ayaa ina inoo sheeg wallahu aclam farcun haadaa farcun mufaracun bimacnaa mid laga farciyey ama laga soo jeexay weeye masaa'ilkaa hore inoo soo hormaray markaa faracan waxaa sheeku kaga hadlayaa tasxiixu lmasaa'il waxa la yidhaahdo oo waxaynu soo ogaanay usuushii masalooyinku ay ka dhismayeen iyo faradyaalkii iyo nisbooyinkii ka dhaxeeye la isu eegayey markaa tasxiixana wuxuu uga jeedaa waa qaabkii loogu qaybinayey dadka mutay ee weliba looga qaybinayey tiro yar oo uu mid walba waxaa la siiyaa ka nabadgelaya jab macnaa waxaynu nidhi waxa lagama maarmaan ah dadkan dhaxlaya inuu qof waliba faradkiisii helo oo aan jab ku jirin markaa haddii masaladii masalan uu jab galo kusuuri ay timaado sidii looga saarayey loo ansixinayey ayuu faracan inooga hadlaya waana kay wadaadadu odhan jireen weli unbaa fahma waana iska fududiyo wax sidaa looga sii baqdo ma aha idaa carafta marka aada garatay aada ogaato aslahaa masalada asalkeedii wanqasamat isihaamu sahmiyaalkiina calayhim guudkooda ay u qaybsanto fadaaka fadaaka kaasi daahirun mid muuqda weeye waxau sheekhu leeyahay qof iyo u dhaxalka ku dhex jira ama daalibkaahi ee masalan doonaya masalada sidii jabka looga saari lahaa loo ansixin lahaa markaad masalada garato asalka ay leedahay ay ka soo unkamayso sihaamtuna ay u qaybsanto sihaamtu waxa weeye waa dadkan dhexlaya wixii ay qaadanayeen ayaa sahmi le sihaam sahmi sahmi waa intaa qofka dhexlaya uu qaadanayo sihaamtaasina ay u qaybsanto macnaha masaladaa sahmiyaalkeedu iyo qoriyaalkeeduna calayhim dadkii warasada ahaa ee dhexlayay ay u qaybsanto fadaaka daahirunkaasi mid muuqda weeye wax darbi ah iyo wax kaloo burburina kaagama baahna sidaas ayuunbaad qof walba aada ku siinaysaa waa halkuu lahaa raxbiyadu wain takun min aslihaa tasixu fatarku tadwiili lxisaabi ribxun haddii ay masaladu asalkeedaba ka ansaxayso xisaab dheerayntood ka tegtaa waa faa'iido oo waxbayna dheeraysood wax darbiso lagagama baahnee halkaa ugu yara ay uga ansaxayso ayuunbaad uga kala dhiibaysaa faacdi kulla sahmahu min aslihaa mukamalan aw caa'ilan min cawliha dabeetana waxaad ka siinaysaa un asalkeeda isagoo la dhammaystiray ama isagoo cawlan haddii oo cawl masalada galay mihaal ahaan haweeney baa dhimato waxay ka tagtay ninkeedii iyo saddex wiil oo ay dhashay ama saddex iyo saddex wiil bay ka tagtay masaladaa maxaad uga dhisaysaa maanta maxaa waxdu farad ah ku jira zawjka ayaa ku jira muxuu doonayaa zawjku maanta rubuc buu doonayaa afar unbaad masaladii ku dhisaysaa isaga waxaad siinaysaa hal saddex baa soo hadhaya saddexda wiilla midba mid buu qaadanaya wax jabi markaa kama gelin sidaa cagsigeed nin baa dhintay oo wuxuu ka tegayaa xaaskiisii haweenaydii u qabay saddex wiiluu dhalay iyo inanuu dhalay maxay zawjadu maanta leedahay sumun bay leedahay sideed baad markaa ku dhisaysaa ilaa bintadu maanta waa casaba oo maxay noqonaysaa casaba maxay saddexdii casaba maxay noqonaysaa casabatun bilgayr casabatun bilgayr bay noqonaysaa waayo casabadu wax iska kooban bay ahayd ba waataynu tilmaannayoo caasibun binafsihi waxaad ku qabanaysaa waa dhowr jihuu leeyahayoo waa jihat lbunuwa iyo jihat lubuwa iyo jihat lukhuwa iyo jihat lcumuuma intaasunbuu ka yimaada caasibun binafsihi caasibun bigayrihina waxa weeye afartii dawaatuniska ee dawaatu huluthaynka ama dawaatuniska ahaa oo walaalkeed la kulantay bintu sulbi bintu libni ukta shaqa ukta liaba oo mid la mida la kulantay waxaa la yidhaha kaana caasibun bigayrihi casabatu maca algayrna waa albanaat maca alakhawaat alakhawaat maca albanaat weeyi waa akhawaat iyo banaat kulmay markaa imika waa inantu casabay noqonaysaayo casaba bilgayr bay noqonaysaayo farad ma lehe zawjadunbaa fara loo sideed bay masalada ku dhasaysmaysaa zawjada waxaad siinaysaa thumun oo hal ah bintadana waxay qaadanaysaa iyana hal labadii inan ee soo hadhayna midba saddexdii inanna midba wuxuu qaadanayaa laba lix iyo markayna toddoba iyo kii salaanta sideed markaa masaladii asalkeedii ayay ka ansaxday mar hadday asalkeeda ka ansaxaysana waxba lama wadwado waa halkuu leeyahay idaa carafta markaad ogaato aslahaa masalada asalkeeda wanqasamada ay qaybsantay assihaamu sahmiyaalka ay qaybsamaan sahmiyaalkii calayhim sahmiyaalkii masaladaa ku jirayna ay u qaybsamaan calayhim dadkii dhexlaya fadaaka kaasi daahirun weeyaanoo wax uma baahna ee darbi iyo isku garaaca wayninka sanad hadday jabto calaa sifin bay ka jabtay quubilad waxa la qaabilin bicadadihi tiradiisa fain tabaayanaa haddii ay tabaayunaan oo ay kala dheeraadaan duriba cadaduhu waa fi lmas'alati lagu dhufan bicawliha maca cawliha in calad hadday cawlantay wain tawaafaqaa hadday iswaafaqeenna duriba wafqu cadadihi baa fiiha masaladii lagu dhufan famaa balaqa wuxuu gaadho ayay saxat minhu masaladu ka ansaxaysaa markii ay jabtay ayaa sheekhu halkan inooga galay jabkaasina markuu jabku galaana waxay noqotaa afar qaybood inay hal fariiq ka jabtay inay laba ka jabtay inay saddex ka jabtay iyo inay afar ka jabtay markaa wuxuu inoo soo horraysiiyey sheekhu iyadoo ka jabtay hal sinfi keli ah hal sinfi ama hal qolo dadkii dhaxalkan wax ku lahaa hadday qolo qura ka jabto ayada xisaabteedu ma dheera waxaad isqaabilinaysaa yood isu eegaysaa ood isa soo hortubaysaa uun sahmiyaalkan ka jabay ay heleen iyo cadadu ru'uustooda ayuunbaad isu eegaysaa welibana afartii nisbe ee aynu sheegnay laba keli unbaad isugu eegeysaa laba keli ah ayuunbaad isugu eegeysaa labadaa aada isugu eegeysaana waxa weeye waa tabaayun iyo tawaafuqun yay labadaas idinka lumin labadaasunba inoo soconaya waxaad isugu eegeysaa wuxuu ihi wayninka sarad hadday sihaamti ka jabto calaa sinfin sinfi macnaa qolo waa qolo wax wada qaadanaysa ama zawjaad ama banaad ama ikhwa liuma sinfigu waa qoladaas quubilad sihaamtii waxa la qaabilin bicadadihi sinfigaa tiradiisa cadadi ru'uusihi sihaamtaasi in u qaybsami weyday iyo madaxyada ay u qaybsami weyday ayaa la isqaabilin marka waxaad isugu eegaysaa keli ah waxaa la idhi tabaayun iyo tawaafuq maxaa meeshii ka baxay tamaahul iyo tadaakhul waxaad isweydiinaysaa maxay u baxeen waxay u baxeen hadday tamaahulaan oo ay sihaamta iyo cadadu ru'uustu tamaasulaan ma jabayso haddii masalooyinku yihiin waxa sihaamta ay saddex yihiin cadadu ru'uustuna saddex yihiin dee midhba midh ha qaataan weeye hadday lix yihiin waxaa ka jaba waxaana lix yihiin ha kala qaataan weeye oo taa kasrima gelaya haddii ay sihaamta iyo cadadu ru'uus haddii tamaasuul ka dhexeeyo haddii ay tadaakhul ka dhexeeyo hadduu tadaakhul ka dhaxeeyo oo isgudagelayaan labaa loo eegayaayoo haddii ay ru'uustu tadaakhulayso sihaamta oy sihaamtu fara badan tahay ru'uustuna ay yar tahay maxay noqonaysaa way u qaybsamaysaa iyadana oo markay masalan ru'uustina ay tahay saddex sihaamtina lix tahay way u qaybsamaysaa markaana ayana jabma idhamanayo haddaad cagsido oo aad tidhaahda maanta waxa weyn waxa yar sihaamta oo ru'uustiibaa iyadu badan waana mutadaakhilaanoo sihaamtani waxay gudagelaysaa ru'uus ayay gudagelaysaa xagga wafqiga ayaa looga wareegayaa oo waxaa lihi mutadaakhilaan kasta waa mutawaafiqaan xagga wafqigaa loo wareegayaa marka waxaa laysu eegayaa uun sihaamta iyo cadadu ru'uusta waxaa la isugu eegayaa un tabaayun iyo tawaafuq baa la isugu eegayaa bal haddaba aynu daadegno fain tabaayanaa haddii ay tabaayunaan oy kala dheeraadaan oo iswaafaqi waayaan maxay sihaamtii sihaamtii iyo ru'uustii macnahana yani wixii sahmiyaalkii ka jabay iyo madaxyaalkii ay ka jabtay markaa waa in sihaam iyo ru'uus markaa la fahmaa nsasuna sihaamiya ru'uusuna iska nidhaahna duriba cadaduhu fi lmas'alati waxaa la qaadayaa ru'uustii duriba cadaduhu ma sihaamtu u noqonaya mise ru'uusta ru'uustu u noqonaya madaxyaalkii oo ayaad qaadaysa waxaanad ku dhufanaysaa fi lmas'alati haddaanay cawlmin wa bicawlihaa baad ku dhufan in caalad hadday cawlantayna macal cawlkeeda ayaad ku dhufan wixii markaa halkaa ay ku gaadha ayay masaladu ka ansaxaysaa bal aynu miaalino miaalka waxaa la waa juzun yudkar liidaaxi qaacida waa juz loo sheegay qaacidada in lagu caddeeyo daraaddeed iyadoo macal cawlah iyo iyadoo bilaa cawl aynu miaalinaynaa nin baa dhinto wuxuu ka tegey haweenaydiisii iyo laba walaal markaa haweenaydu maanta maxay leedahay rubuc afarun baad masaladii ku dhisaysaa sahmi ayaad siinaysaa markaa zawjadii waxaad siinaysaa labadii walaal saddex baad iyagana siinaysaa si saxa si saxiixa ugu qaybsami mayso maxaynu odhan markaa labadii un baad isugu eegaysaa tawaafuq iyo tabaayun markaa laba iyo saddex miyay tabaayun ba mise waa tawaafuq waa tabaayun weeye maxaynu idhi markay tabaayuneen dabeed ru'uusta ayaa la qaadayaa waxaa lagu dhufanayaa masaladii labaad markaa qaadaysaa waxaad ku dhufanaysaa masaladii oo ahayd afar maxay gaadhaysaa sideed midina yay kaa lumin mar haddii masalada la darbiyo qofkii masaladii hore wax ku lahaa waxaan masale lagu darbiyun baa loogu dhuftaa iminka zawjadu maxay masaladii afartayd ka qaatay hal laba un ugu dhufoo labadeedin bay labay noqonaysaa lixdaa soo hadhay ayuunbay kala qaadanayaan labadii walba midba saddex buu qaadanayaa mihaalkeedu ayadoo taasi waa markay bilaacawlka ahayd hal sinfina ka jabtay sihaamtii cadadruusina ay tabaayuneen ayadoo macalcawl ah na mihaalkeedu waxa weeye waa zawj iyo shan ukhto oo shaqiiqa shiqa ama leaba shan ukhto oo ama shiqa ama leaba iyo zawj maxay maanta doonayaan zawjku muxuu doonayaa nis buu doonayaa saddexda ukhtana maxay shanta ukhte shiqada ama leebkiina maxay doonayaan huluhaan bay doonayaan halkee baynu ka dhisayna markaa waxaad isu egeysaa un makhraju nis oo laba iyo makhraju hulu huluhaan oo saddexa tabaayun baa ka dhexeeya lix bay ka dhismaysaa waad isku dhufanaysaa un labadoodii baad mid kaamilkii baad kala ku dhufanaysaa lix bay masaladu ka dhismaysaa lix zawjkii markaad saddex siiso habniya huluhaan oo afara bay doonayaan mid baa ka dhiman toddobaad markaa masaladii ay cawl ku gaadhaysaa haddaba waxaad isu eegtaa uun afartaa sahmi iyo shanta hablood isu eg ila way ka jabantao si saxa uguma qaybsamaysee maxaa ka dhaxeeya tabaayun baa ka dhaxeeya maxaad markaa samaynaysaa dee tiradoodii oo shan ah ayaad ku dhufanaysaa masalada macalcawlkeedii masalada macalcawlkeedii ayaad ku dhufanaysaa maxay markaa ku noqonaysaa shan iyo soddon bay ku noqonaysaa shan iyo soddonkaa waxaad tidhaahdaa un zawjku muxuu masaladii hore ka qaatay saddex buu ka qaatay masaladana maxaad ku kor yeeshay sadde shan saddexun shan ugu dhufo shan iyo toban shan iyo tobankaasuu qaadanaya labaatan baa soo hadhayso maaha labaatankana shantani maxay u qaadanayaan min arbaca soo maaha min arbacay u qaadanayaan markaa taasi waxa weeye wayninka sarad hadday jabto calaa sinfin sihamtaasi sinf iyo qolo keliya hadday ka jabto quubilad waxa la qaabilin sihaamta bicadadihi tirada dadka ay ka jabtay tirada sinfigay ka jabtay ayaa la qaabilin oo lays hor joojinayaa waxaana laysugu eegayaa un keliya tabaayun iyo tawaafuq fain tabayanaa haddii ay sihaamtii iyo ru'uustii ay tabaayunaan duriba cadaduhu cadad ru'uusii baa fi lmas'alati lagu dhufan haddaanay cawlmin wabicawliha wabicawlihaa macal cawlkeedaa lagu dhufan in caalad haddii ay cawl gashay masaladu taana waynu ka gudubnoo labadaaba waynu mitaalin wain tawaafaqaa haddaba waxa iswaafaqay sihaamtii sinfiga iyo cadad ru'uustii ba iswaafaqay duriba waxaa la dhufan wafqu cadadihi sinfiga tiradiisa waafaqiisa ayaa fiihaa masaladii lagu dhufan famaa balaqa wuxuu gaadho ayay saxad minhu ka ansaxaysaa wuxuu idhi sheekho haddii sihaamta iyo cadadu ru'uustu maanta tawaafuq ka dhaxeeyo sinfiga waxaa loo celinayaa cadaruusa wafqiga ay iska waafaqin sihaamta horta loo celinayaa isla markaa wafqigaasada intaad soo qaadato ayaad aslu masalihii ku dhufanaysaa hadday bilaacawl ahayd hadday macalcawl ahayd macalcawlkeedaad ku dhufan waxa ay gaadha ayay ka ansaxaysaa mithaal ahaan mayd baan ida wuxuu ka tegey hooyadii iyo afar adeer iyo afar adeer hooyadu maxay leedahay maanta ulu bay leedahay waayo welad ma joogo weladki weladkii ma joogo walaalo tacadudina ma joogaan ulu bay leedahay acmaamtuna maxay leeyihin sudus ba waa casaba weeyaan ayagu maxaa markaa la samaynayaa halkeebaad ka dhisaysaa masaladii waxaad ka dhisaysaa saddex saddexdii bal hooyada hal sahmisiin maxaa soo hadhay labaa soo hadhay adeeradiina waa imisa waxa weeyaan afar adeer baynu nidhi maxaa markaa ka dhaxeeya tawaafuq binis baa ka dhaxeeya maxaad markaa samaynaysaa adeerada niskood oo imise ah laba ah ayaa waxaad ku dhufanaysaa masalihii oo saddexaad lix bay kuu noqonaysaa masalada maxaad ku dhufatay laba soo may hayn hooyada hal bay qaadatee ugu dhufo waa labay noqonaysaa afarta soo hadhay unba adeeradana midba mid walaalo caraabi markay macalcawl tahay masalada oo macalcawl ah iyadana waxa weeye islaam baa geeriyooto waxay ka tagtay saygeedii ninkeedii aabbaheed iyo hooyadeed iyo lix hablood oo ay dhashay bal masalada waxaan doonaynaa inaynu waxa dufar allah soo saarno zawj muxuu maanta doonayaa nis rubuc buu doonayaa waayo isagoo hablaa jooga hablahani maxay doonayaan lixdan hablood maxay doonayaan maanta huluhaan bay doonayaan aabihii hooyadu maxay doonayaan sudus bay doonayaan midkiiba sudus buu rabaa laba sudus labada sudus waa mutamaailaan bal halkaa iska dhig miduun soo qaado ulu baa makhraju huluhaan oo saddexa baa yimi isna wuxuu tadaaqulay lixda hoosgee isna maxaa halkan isna ku yaalla rubuc afar baa isna halkan yaalla tawaafuq baa iyana ka dhaxeeya binis maxaynu markaa odhanaynaa laba qaadoo lix ku dhufo waa labiyo toban ama saddex qaadoo afar ku dhufo waa labiyo toban labiyo tobankii bal haddaba waxay kala doonayeen c lixda hablood waxay doonayaan huluhaan oo imisa sideed sideeddii halkaa u dhig laba aabihii hooyadu maxay doonayaan laba sudus bay doonayaan oo isku ah afar sideed ugee labiyo toban masaladiiba waa gow odaygii qabayna halkanuu joogaa dee lama qadin karayo cid xijaabtaa ma jirto maxaynu markaa samaynaynaa dee masaladii in la cawlo weeye maxaa markaa la cawlayaa dee intuu isagu doonayo imisa saddex buu doonaya masaladii markaa shan iyo toban ayay noqonaysaa haddaba iyay ka jaban tahay hablaha ayay ka jaban tahay sideed iyo lix weeyaan way ka jaban tahay maxaa ka dhexeeya sihaamtooda iyo markaad isu eegto iyo cadad ruustooda tawaafuq binis baa ka dhaxeeya hablihii markaa nis u celi oo saddexa saddexunbaa waxaad ku dhufanaysaa labiiyo toban miya saddex iyo shan iyo tobankii baa lagu dhufanaya cawl ku gaadhay saddex baa shan iyo toban lagu dhufanaya shan iyo afartan ayay noqonaysaa halkaas ayay dabeetana ka ansaxaysaayo saddexdaasun haddaad imarka tidaa maxaw rubuc iyo maxaw huluhaan iyo maxaa saas waad ku dawahaysaaye intanuun ku halkuu masaladii hore wuxuu ka qaata un intan ugu dhufo zawjku muxuu qaatay saddex saddex un saddex ugu dhufo sagaal isaga halkaa u jooji odaygu muxuu qaatay laba labadiisii un saddex ugu dhufo lix islaantuna lix labiyo toban inta soo hadhaana markaa waxay noqonaysaa hulutaankii dabeedna si caadi ah ayay ugu qaybsamaysaa halkaa wuxuu yidhi sheekhu wain tawaafaqaa haddii ay iswaafaqaan duriba waa la dhufanayaa wafqu cadadihi tiradiisa wafqigeeda cadadu ru'uusta macnaa sinfiga waxaynu le damiirka ugu celinaa sinfiga ilan sinfi buu ina soo yidhi wain inkasarad calaa sinfin buu ina yidhi markaa wuxuu sheekhu yidhi wain tawaafaqaa hadday iswaafaqaan sinfiga iyo cadadu ru'uustu duriba wafqu cadadihi sinfiga tiradiisa wafqigiisa idaafana dib baa loo laqmeeyaa wafqu cadadihi haddaad kala qaaddood wafqi wafqi cadad cadad tidhaahdo saa u kala qaado ku macnaysmi mayso macnaba kuu soo bixi maayo ka idaa hadday isu idaafaysantah waa la isku qabtaa dabeedna dib baa loo laqmeeyaa sana waxaa jiray cibaaro yaroo safiinu lahaayo wawaajibuhaa rubucu cushri qiimati curuudu tijaarati ilaa shan baan filaya inay isu idaafaysnaayeen haddaad tidhahdo midba gaar u qaado macnaba kuu soo bixi maayo dabeedna wax kala wada gogoano midba cidlo taagayay bay noqonaysa wawaajibuhaa rubucu cushri qiimati curuudu tijaarati tijaarada alaabteeda alaabtaa cushurkeeda cushurkaa rubuciisa aggaa xagga dambaa lagaga soo noqonaya saasay markaa kugu soo baxaysaa imika marka wafqu cadadihi sinfiga tiradiisa wafqigiisa ayaa waxaad ku dhufanaysaa fiihaa aslu masalihi haddii ay cawrantay haddii aanay cawrminna biicaw baad ku dhufan famaa balaga wuxuu gaadho ayay saxat minhu ay ka ansaxaysaa ku darnaa labada sinfina wain inkasarad wain inkasarad hadday jabto calaa sinfayni laba kooxood bay ka jabtay uubilad waxaa la qaabilin sihaamu kulli sinfin sinfi la arka bicadadihi baa la qaabilin fain tawaafaqaa hadday iswaafaqaan rudda sinfu ilaa wafqihi baa loo celin wailaa haddii kalona iswaafaqin turika waa laga tegi uma intaa dabe in tamaathala in tamaathala hadday isku mid noqdaan cadadu ru'uusi duriba axaduhumaa baa fii asli lmas'alati lagu dhufan bicawlihaa maca cawlihaa wain tadaakhalaa hadday istadaakhulaana duriba aktaruhumaa ayaa lagu dhufanayaa wain tawaafaqaa hadday iswaafaqaanna duriba wafqu axadihimaabaa fi laakhari lagu dhufan uma alxaasilu xaasilka ayaa fi lmas'alati lagu dhufanaya wain tabaayanaa haddii ay tabaayunana duriba axadumaa midkood baa lagu dhufan fi laakhari ka kale uma intaa dee alxaasilubaa fi lmas'alati lagu dhufan famaa balaqa wuxuu gaadho ayay saxad minhu ka ansaxaysaa yani inta adayga lagu sheega waa intan marasesi adka wuxuu uhi sheekhu haddii ay laba sinfi ayay ka jabtay markay laba qolo ka jabto maxaa la samaynayaa laba jaran jaraan imika la fuulayaa ama waxa la yidhaahdo kutubta qaarkood maqaamayn bay ka cabiraan ama nadarayn laba eegmo ama laba maqaam ama muhbataat laba la sugay laba laba laba jaran jaray maraysaa wuxuu uhi haddii ay ka jarto laba sinfi qolo walba halkaasaad horta xero gaaraad u odaysaayo cadadkooda iyo sihaamtooda ood halkaa isugu xarayn markaa waxaad isqaabilin sihaamta sinfi la arko iyo tiradiisa ayaad isqaabilinaysaa waxaanad isugu eegaysaa uun labadii aynu soo marnay keliya tabaayun iyo tawaafuq waa yahay way istawaafuqeen baa haddaba timi ama intaynaan horta halkaa u gelin markaad labado labada labadayd aad mid kasta ru'uustiisa iyo sihaamtiisa aada isu eegto ayaa labadaa isu eegta tabaayun iyo tawaafuq ayaa haddana waxa kuu imanaya inaad isu eegto haddana labadii ru'uusood labadii ru'uusood labadii madax baa haddana laysu eegayaa labada madaxna waxaa laysu eegayaa iyaga tamaathul iyo tadaakhul iyo tawaafuq iyo tabaayun afartii ayaa la ysugu eegayaa markaa waa labadaa jaran jaro waxaa ka soo xasilaya sihaamta sinfi la arko iyo tiradoodu inay istawaafuqaan ama ay tabaayunaan ama midkoodna tawaafuqo midkoodna tabaayuno halkaasi waa saddex masalo saddexdaa masalo marka aad ka timaaddo ayaa waxaad isu eegaysaa haddana madaxyaalkii madaxyaalkiina afar baa ka soo baxay inay tamaasulaan inay tadaakulaan inay tawaafuqaan iyo inay tabaayunaan